aad baad u mahadsan tahay dagaalada socda tan iyo bishii shacbaan kana dhacayay intooda badan gobolka shabeellaha dhexe waxaa jira kaalmo ay ka ciyaarayeen warbaahinada xarakada shabaabul mujaahidiin iyo kuwa dowladda federaalka sida ka muuqatay labada dhan warbaahintooda ma jirin wax dadaal ah oo ay reebteen inkastoo qolo walba halka ay awoodeeda iyo kartideeda dhigtay ay ku qiimaysan tahay hadda qiimaynta warbaahinta labada dhinac uma baahna daraasad dheer marka la eegayo dagaaladaas aan soo sheegnay maxaa yeelay waxaa taas suuro gelinaya fadhiyada ay internetka ku leeyihiin oo saamaxaya in qolo walba badeecaddeeda la arko dabcan dhacdo weliba ama dagaal walba dadku waa ay la socdeen labada dhinac warbaahinta dowladda federaalka ayaynu ka hormaraynaa marka laga hadlo dagaaladii ka dhacayay daarunicma ceel cali axmed ceel baraf alkawthar boos hareeri cali fooldheere aboorey miir taqwa caadley iyo sidoo kale balcad wuxuu dowrka warbaahinta ee dowladda federaalka ahaa in waraysiyo u badan kuwo khadka telefoonka ah ay ka qaadayeen saraakiil hoosaadyo kuna beyninayeen in dagaaladaas lagu jebiyey ciidankooda sidoo kale waxay soo qaadanayeen muuqaalo dagaale hore ah marnama aanay soo bandhigin sawirro muujinaya hadalkooda amaba sheegashadooda maxaa yeelay ma jirto saxaafad uga qayb gashay dagaalka balse dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab markaan eegno alkata'ib ayaa dhacdadii dhacdaba ka soo gudbinaysay sawirro iyo muuqaal waqti aad u kooban gudihiisa dhammaan dagaaladii ka dhacay daarunicma ceel cali axmed ceel baraf alkawthar boos hareeri cali fooldheere aboorey miir taqwa caadley iyo balcad waxay alkataa'ib ka soo gudbisay sawirro iyo muuqaalo kuwaasi oo aad ugu baahay baraha bulshada alkataayib ayaa sidoo kale la soo degdegtay sawirada dagaalkii boos hareeri ka dhacay maalin jimco ah oo ku beegnayd toddobada bisha saddexaad labada kun shan iyo labaatanka kaasoo askar badan looga dilay dowladda federaalka iyo saraakiil hub iyo gaadiidna looga furtay maxaabiisna looga qabtay saacado gudahooda ayay ku baahiyeen sawirada taasoo keentay in madaxweynaha dowladda federaalka uu qiro in ciidankiisa jab gaaray waana tii uu yidhi waa iska caadi in maalin lagu soo riixo waxaa intaa dheer filimka ay baahisay mu'asasada alkataa'ib ee soo bandhigaya weerarkii balcad wuxuu ahaa muuqaal aad u faafay wuxuu la mid ahaa muuqaaladii dagaalada balse wuxuu dheeraa arin cajiib ah marka laga yimaado maxaabiista la sii daayey waxa uu filimka soo bandhigay sida dadka shacabka ah u jecel yihiin mujaahidiinta waxaa la arkayey shacabka oo takbiirsanaya marka ay mujaahidiinta arkaan sawiradaas ayaana dad badan aragti wuxuu ka siiyey heerka uu gaarsiisan yahay xiriirka xarakada shabaabul mujaahidiin iyo bulshada muuqaaladaas iyo sawiradaas ayaa waxaa la dhihi karaa waa kuwo keenay in xubno badan oo ka tirsan dowladda federaalka ay qireen in lagu jebiyey dagaalka sida xasan xundube wasiirkii hore ee amniga iyo daahir amiin jeso oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka waxaan ku hormaraynaa codka xasan xundube wasiirkii hore ee amniga dowladda federaalka horta waxaa jira maalmahan xero taraar waxaa aniga u aqaano xero taraar oo ah meel in lasoo jabsado ayadoo meeshaasi marka sida dadku dagaal marka lagu jira waa la yaqaanaa oo waxaa imaanaysa mararka qaar in xero taraar meel ka soo baxo marka waxaa jirta xero taraar ay sameeyeen nimanka argixisada ah oo ay goobaha qaar ku soo xero taraareen sidoo kale daahir amiin jesow oo isagana qiraya in dagaaladaasi lagu jebiyo waa kan waxaad ogtihiin dhul baaxaddiisa inta ongoonto ay la eg tahay ayaa nimankii nabaddiidka ahaa ee al-shabaab ay hal mar la wareegeen markaas ay dhulka saas dagaalkaas ugu socdo ee dhulka intaas la eg nagala qabsanaayo tiyaatarka waxaa ka socotay khudbad la leeyahay doorasho qof iyo xod dahan rabna subxaan allah ceel barafaa la qabsaday waxaa la qabsaday magaalooyin degmooyin oo hiir shabeel ka tirsan aniga hiir shabeellaan kasoo jeeda ayaa la qabsaday horey waxaan u ogeen beero yabaal iyo dhulkii beledweyne in laga saari layahay oo lala rafaatimayo nimankii nabaddiidka ahay sidoo kale waxaa jirtay in maalmihii u dambeeyey inay si isdabajoog ah u hadlayeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasi oo si cad uga digayay baahinta xaqiiqooyinka dagaalka arrintu xitaa way ka tagtay inay qof qof uga hadlaan balse golaha wasiirada ayaa fadhi ay yeesheen waxay uga hadleen sawirada iyo muuqaalada ku baahay internetka ee soo bandhigaya jabka ciidamada dowladda federaalka daa-uud aweys oo ah wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ayaa war-saxaafadeed wuxuu ku sheegay in qodobadii ay ku lafagureen uu arrintan ka mid yahay wuxuuna ka digay baahinta xaqiiqooyinka dagaalka waxaa muwaadiniinta marka la xusuusinayaa inay mamnuuc tahay in si qaldan loo isticmaalo si toosa amaba si dadban iyadoo la isticmaalaya warbaahinta kala duwan ee baraha bulshada ay ka mid yihiin qofkii lagu xehana lala tiigsan doono tallaabooyinka sharciga waafaqsan oo ay ka mid yihiin in maxkamad la soo taago ciqaab adag oo sharciga waafaqsan la marin doono taas oo ka dhigan inay mamnuuc tahay in baraha bulshada iyo idaacadaha laga sii daayo hadallo amaba warar keeni kara in lagu dhaawaco amaba qalqal lagu geliyo amniga dalka waxaa la go'aamiyey inaan wax hub ah iyo gaadiid dagaalo la geli karin xayndaabka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho faahfaahin sida qodobkan loo fulinayo waxaa dhowaan soo saari doonaa laamaha amniga ugu dambaynna shirarka soo socda ayaan ku faahfaahin doonaa awaaqibta iyo meeshaan waxaan ku soo xusnay waad mahadsantihiin